jamaal maxamed xuseen wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa baarlamaanka dalka waxaa maanta uu ka hor akhriyay akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka tirakoobka qaranka waxaana wasiirku uu markaasi soo gudbiyey sharcigaasi oo wasaaradda ay soo diyaarisay golaha wasiiradana ay soo ansixiyeen wasiir jamaal ayaa waxaa faahfaahin uu ka bixiyey sharcigan muhiimadda hadda uu u leeyahay qaranka
hindasharciyeedkan satifikada waa sharci awood siinaya hay-adda gudubta shaqada ay wadanka u haysto oo ah inay tahay hay-adda keliya oo sharci ah oo u xusaaranto ururinta falanqaynta keydinta daabacadda iyo faafinta macluumaadka xogta dhaqaalaha bulshada sahamada iyo tirakoobka dadka wadanka ku nool waa sharci dhaqangelinaya istaraatiijiyada qaranka ee horumarinta iyo horumarinta statistikada xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya qaarkood oo aragtiyadooda ka dhiibtay sharcigan tirakoobka ee wasaaradda ay soo gudbisay ayaa waxa ay ka hadleen qaabka sharcigan uu u noqon doono mid dhaqangala haddii baarlamaanka uu soo ansixiyo waxaana su-aalo ay weydiiyeen wasiirka kuwaas oo ku saabsanaa qaabka sharcigan loo dhaqangelin doono hay-adaha madaxa bannaan waxay u madax bannaan yihiinba waxaa loo yidhi waa inay yihiin hay-ado baarlamaankan uu ansixiyo dadkooda xubnaha marka lasoo xulana meesha laga ansixiyay ay tahay golaha shacabka kadibna qaabka ay isu dooranayaan inay yihiin ayagu inay dhexdooda iska dooran karaan ee aynan wasiirka iyo ra-isul wasaaraha midkoodna uusan magacaabi karin haddii kale madax banaanidii uu ka hadlayo dastuurka ma jirayso halkaa wasaaradda hadda la hoos keenayna ma madax banaano waxay ogtaa agaasin hoos imaanayo wasaaradda oo ku shaqaynayo sidaas ku shaqaynayo waxaa kaloo soo jeedinaya talajeedinta ugu fiican waxay ila tahay oo aniga aan qabo maadaama adduun weynaha dhanba ay hay-addan madax bannaan tahay wasiirka wasaaradda qorsheynta iskaashiga caalamiga waxaa baarlamaanka federaalka uu ka horsheegay in tirakoobkii wasaaradii hore ee qorsheynta sanadkii labada kun afar iyo tobankii ay soo saartay uusan ahayn tirakoob la sameeyey balse uu ahaa sahmin waxaana uu xusay in sharcigan uu noqon doono midkii lagu tirakoobi lahaa dadka soomaaliyeed